wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka jubbaland axmed xuseen ayaa kulan la qaatay hay-adaha ka howlgala deegaanada jubbaland kaasoo ku saabsanaa biyiyarida ka jirta deegaanadii in loo sameeyo biyodhaamin kulankan ayaa kusoo aadaya xili dadka reer jubbaland ay wajahayaan xaalado biyiyari taasoo ka jirta deegaanadii iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka jubbaland axmed xuseen ayaa ka waramaya ujeedka kulankan sababta maanta aan u nimid aniga iyo wasiirka maareynta iyo musiibooyinku waa baahi jirta wey culayska ay ay la- in- iyo intay la eg tahay biyola-aanta ka jirta deegaanadanada Een, waa nasiib darro soomaaliya ka jirta inta badan in waktiga roobab ku jiraan naftahada aan ka cabaadno mar alla markii in yar uu roob kusoo daaha ama kuleel yar u imaadana haddana biyo dhaamin aan codsanayno laakiin waa wacyiga jira sidaa Een, muddo hadda sanad iyo bar ahba wax biyo dhaamin ah wasaaraddani mana samaynin abiilkeedana may soo jeedin waxaa inta badan ilaahayna siiyey roobabkii een, guga xagaayadii een, ah, laakiin hadda dayrtani kuleel bay la timid Een, saddex deegaan oo kala duwan deegaankan xeebta laga bilaabo degmadan kismaayo dhinacan xeebta haddaad raacdo tuulooyinkan een, subaan salaamo ilaa iyo jiroole inta ku teedsan inta u dhexaysa oo dhan baahidu waa daily Een, communitigu biilaan bay la baaba'ayaan xooluhu way hayaamayaan dadkuna hadda booyadaa loo dhaaminayaa dhinacan kaleete ee airbortku marka laga bilaabo een, ah, deegaankan barkadda shariifadda ilaa iyo cabdilla biroole ilaa iyo bula xaaji iyaduna waa in sidaa iyo si la mid ah dhulka xorta ah ee dowladda jubbaland joogto ee dhinaca galbeedka ah iyaduna waxaa ka jirta een, biyo la-aan baahsan baa ka jirta hay-adaha ka qaybgalay kulankan ayaa la filayaa inay si deg dega uga jawaabaan xaaladaha biyari ee ka jira deegaanada maamulka jubbaland